أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa bayaan ka soo saaray weerar madaafiic ah oo maanta ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen xerada xalana ee magaalada muqdisho dowladda salbiyadda ingiriiska ayaa walaac ka muujisay awoodda sii kordhaysay ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kataayib al akhbaari ayaa bahisay sawirada weerarkii cagbarinta ah ee shalay ka dhacay deegaanka weerdebi samatar ee wilaayada shabeellada dhexe ugu yaraan labaatan askari oo murtadiin ayaa ku dhaawacmay iska horimaad maleeshiyaad ka watirsan murtadiinta oo tababar u joogay dalka turkiga ku dhex maray xero tababar ku taal dalkaas maamulka islaamiga ee degmada buqaqable ayaa dowlad diiniya usoo gebagabeeyey ardayda mid ka mid a macaahidda degmadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي waxaa habeenimo khamiisa labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa bayaan kasoo saaray weerar madaafiic ah oo maanta ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen xerada xalan ee magaalada muqdisho ismaaciil salaad ayaa bayaankaasi inoo akhrinaya bismillaahi araxmaani araxiim weerar lagu qaaday xalane sagaal iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhanka kalena ku beegan sagaal iyo tobanka bisha maarso sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay barqanimadii maanta oo arbaco ah weerar madaafiic ah ku garaaceen xarumaha cadowga ee xerada xalane ee magaalada muqdisho dhowr madfac ayay mujaahidiintu la beegsadeen gudaha xalane waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga saliibiyiinta ee halkaasi xoogga ku haysta xalane waa xarunta ugu weyn ee isbahaysiga saliibiyiintu kaga sugan yihiin soomaaliya waana halka laga soo abaabulo mashaariicda guracan ee ashahaadaladirinimada ah ee lagu burburinayo diinta nafta maalka caqliga sharafta iyo madax bannaanida ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah arrimahaas oo qof weliba oo muslim ah waajib kaga dhigaya inuu kaalin ka qaato jihaadka lagula jiro gaaladaasi duulaanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dhulalka muslimiinta ka horeyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين dhanka kale waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii kamiinka ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka hareeri cadaale ee duleedka magaalada muqdisho dhimashadu waa toban iyo lix askari oo murtadiin ah oo lagu dilay weerarkaas sidoo kale waxaa kamiinkaasi lagu dhaawacay labiiyo toban askari oo murtadiin ah dowladda salbiyadda ingiriiska ayaa walaac ka muujisay awoodda sii kordhaysay ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cali yare wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda saliibiyadda ingiriiska ninka lagu magacaabo david lami ayaa shalay baarlamaanka dalkiisa ka hor sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin awoodda sii bulaalaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab david lami ayaa xusay in werwarka isa soo diraya ee laga qabo xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale lagu soo hadal qaaday shirar ay wada yeesheen dalalka laysku yidhaahdo g seben ee ka kooban maraykanka ingiriiska faransiiska jarmalka talyaaniga kanada iyo jabbaan gafin williamson oo horey usoo noqday xogayaha gaashaandhigga ingiriiska haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ayaa xogayaha arrimaha dibadda weydiiyey qorshahooda la xiriira taageerada maamulka shadaladirirka ah ee isku magacaabay somalilan maadaama ayuu yidhi iyaga iyo ingiriiskuba ay wajahayaan halisaha mujaahidiinta al-shabaab wasiirka arrimaha dibadda ayaa ku raacay soo jeedinta xildhibaan williamson wuxuuna caddeeyey inaan la dafiri karin walaaca laga qabo awoodda sii xoogaysanaysa ee mujaahidiinta al-shabaab david lami waxaa kaloo uu shaaciyey inka xukuumad ahaan ay taageeri doonaan aragtida uu xildhibaanku soo jeediyey islamarkaana ay la shaqaynayaan maamulada murtadiinta ee soomaaliya ka jira oo uu ugu horeeyo maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa walaacan ka soo yeeray xukuumadda nasaarada u k ayaa ku soo aadaya xilli mujaahidiintu ay ku taqadumayaan deegaano ku dhow magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyagoona shalay halis geliyey xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya kadib markii ay weerar kula beegsadeen afaafka hore ee xarunta madaxtooyada villa soomaaliya mahadsanid cali yare kataa'ib al akhbaari ayaa bahisay sawiradii weerarka cagmarinta ee shalay ka dhacay deegaanka werta dibish samatar ee wilaayada shabeellada dhexe warbixinta warkaasi waxaynu hayaa xaaris cabdiqaadir waa sawiro ay mu'asasada al-kataab kusoo bandhigtay muuqaalka sida ay shalay waxaa uga dhaceen deegaanka warta dibi samatar ee dhaca duleedka magaalada masaajid cali guduud ee wilaada shabeellada dhexe qeybaha hore sawiradan waxaay daawadayaashu dulgeynayaan difaacyada lagala wareegay murtadiinta iyadoo si buuxda sawiradan looga dhehan karo bakhtiyada maliishaadka la wareeg xerada ay mujaahidiintu ku qaadeen weerarka cagmarinta xeradan shalay uu ka dhacay mid ka mid ah silsiladda weerarada barakeysan ee mujaahidiinta wilaadaha shabeellada dhexe waxaa deganaa oo lagu soo afjaray maliishaadku loogu yaro gorgor oo ay soo tababartay dowladda riddadaha ee turkiga kama marna muuqaaladani maliishaad gacanta lagu soo dhigay oo iyagoo garbaduub u xiran la arkayo waa sawiro mar kale muslimiinta usoo bandhigaya sidii ay u dhacday mid ka mid a macaarigtii ugu dambeysay laga soo diiwaan geliyo shabeellada dhexe ee ay hurinayaan libaaxada towxiidka kuwaas oo hadafkooda yahay in lagu ciribtiro maliishaadka riddada taas oo ahayd howlgalkii ciidamada towxiidku ay cagta ku mariyeen xerada murtadiinta ee deegaanka warta dibi samatar ee hoostaga degmada masaajid cali guduud ama towfiiq ee shabeellada dhexe iyadoona mujaahidiintu ay la wareegeen gacankuhaynta deegaankaasi si guud faahfaahinadii ugu dambeeyey ee khasaaraha dhimasho ee murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay waxa ay muujinayaan in ilaa afartan iyo laba murtad la dilay la khaniimaystay hub ee agabyo ciidan isugu jira shan iyo toban qore oo ak forty seven ah saddex qore oo bk m ah deegaankan waxauu si buuxda ugu soo dhacay gacanta ciidamada towxiidka si uu qayb uga noqdo deegaano badan oo laga xoreeyay rijsigii murtadiinta waqti xadirkana lagu maamulayo shareecada islaamka ugu yaraan labaatan askari iyo murtadiin ayaa ku dhaawacmay iska horimaad maleeshiyaad ka watirsan murtadiinta oo tababar u joogay dalka turkiga ku dhex maray xero tababar ku taal dalkaas warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa marwaan maxamed wararka ka imaanaya waddanka turkiga ayaa ku waramayay maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo tababar uga socday dalkaasi ay isku gacan qaadeen xeradii ay ku jireen falkan ayaa si gaar ah waxaa uga dhacay magaalada isbaarta ee galbeedka turkiga si gaar ah xero militari oo lagu magacaabo exsan albeer maleeshiyaadka ayaa xilliga ay dagaalamayeen waxa ay isku qabteen kubadda taas ayaana dhalisay inuu dhex maro dagaal gacanka hadal ah maamulka magaalada isbaarta ugu magacaaban dowladda turkiga ayaa xaqiijiyey dhacdadan isagoo sheegay inay ku dhaawacmeen ilaa labaatan maleeshiyaad soomaali ah wuxuu sidoo kale intaas ku daray in muddooyinkii dambe uu qallaasa ka dhex taagnaa maleeshiyaadkan ka tirsan kooxda riddada ee tababarka u socday safaaradda kooxda riddada ee dalka turkiga ayaa iyadana sidoo kale xaqiijisay inay jirto shaqaaqo dhex martay maleeshiyadooda tababarka u socday xukuumadda riddada ankara ayaa sanad weliba kooxda riddada u tababarta boqolaal maleeshiyaad ah dhacdadan ayaana bannaanka soo dhigaysa kala qaybsanaanta ka dhex jirta maleeshiyaadka riddada ah laga soo bilaabo xeryaha tababarada ee dibadda ilaa saldhigyadooda soomaaliya mahadsaned marwan maamulka islaamiga ee degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowladda hiiriya usoo gebagabeeyey ardayda mid ka mid a macaahidda degmadaas dowladuna socotay muddo toddobaad ku dhow waxaa maamulka islaamiga ee degmada boqa qable usoo gebagabeeyey ardayda wax ku barta macadka ibnu temiya oo ah macad toddobaadla ah oo maalmaha khamiista jimcaha ay wax ku bartaan arday iskugu jira wiilal iyo gabdho munaasabadan dowladda lagu soo xirayey waxaa kelimad ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan isagoona la dardaarmay ardayda macadka ibnu teymiya inay sii xoojiyaan barashada culumta sharciga ah أول ما يجب على الإنسان ومعي معرفة العبد ربه هيه ومعرفة العبد دينه ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دينك على قبر تامرك انت أصول ربه الله حقك برنيسا دينك كبريا هيه نبيك حاجات كبرنيسا نبيك دينك كبريا دينك كبرنيسا دينك مركات برتاد وحد وانيسا وحويان وحي حن iyo wixii fiicanaad kale ogaanaysaa haddii kaloo jaahil tahay dina wax kale oguma tihid waajibaad ku saaranna ma taqaanid wuxuu ilaahay ku abuurayna ma taqaanid allah subxana watacaala muxuu nu abuuray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbudun cibaadu nu abuuray cibaadada barasho ma u baahan tahay mase uma baahna ma u baahan tahay qaar ka mid a ardayda macadka ibnu teymiya oo andalus la hadlay ayaa xusay in cilmi badan ay ka faa'iidaysteen dowladda loo soo gabagabeeyey maadka ibnu taymiya maanta waxaa ka jirta dooro noogu soo gabagabooda maxaa meesha noo culamo kala duwan ayaa muxaadarooyin noo jeediyey muxaadarooyinka waxaa kamid ahaa doorka ay ku leeyihiin gabdhaha muslimaadka ee cibaadada iyo waxbarashada culamada ay noo jeediyeysa allah khayraha siiye waxaa kaloo noo jeediyeen ma tusaalooyin fara badan ay noo soo qaate ay noo soo qaateen waxaa ka mid ahay asxaabul kahfi waxaa ka mid ahay inaan ku dayanno imaam albakhaari waxaa ka mid ahay inaan ku dayanno iminkan ibnu taymiya waxaa kaloo ka mid ahay cabdullaahi ibnu cabaas waxaa ka mid ahay inaan ku dayanno gabdhihii saxaabiyaadka ahay waqtigii nebiga joogay culamadii noo jeedaysa allah khayraasi ajirkoodana allah ka waxaan u dardaarmayaa inay cibaadada ka faa'iidaystaan oo waxbarashada ay xoojiyaan waxbarashadana ay xoojiyaan halkan waxaan ku suganahay macadka ibnu taymiya oo nagu soo gabagabay dowrada colan noo timaaday wax walba- wax badan noo soo jeedisay khayr laha siiye waxaa nala sheegay qaar walba in laga faa'iidaysto dowrada xaggeeda waxaa waxaa ka faa'iidnay inay cilmiga oo faa'iido badan oo leeyahay adduun iyo aakhiro cibaadadana ay ay khayrkeeda ay badan tahay adduun iyo aakhiro ku anfacay waxaan u dardaramayaa gabdhaha wax- muslimaadka xaafadaha jooga inay soo haleeleeyaan waxbarashada ay ka faa'iidaystaan gabdhaha oo jooga gobolka hiiraan khaasatan fii maxaafadata boqa qabla oo dhigna macadka ibnu taymiya maanta meeshan waxaa noo soo gabgooday dooro oo culimo noo soo jeedisay gabdhaha iyo wiilasha oo dhigta macadka ibnu taymiya wax badan ayaan ka faa'iidinay waxaan tahniyad u dirayo mujaahidiinta farimaha ku jira oo- oo nasriga badan guulaha soo gaarsiiyey walaalaheen bishaaraadka eh waxaan duceynayaa walaalaheen farimaha farimaha ku jira kala duwan sida hiiraan shabeelaha dhexe shabeelaha hoose ilaaha guuleeye gacmaha kor allaha ka dhigay waana garab taaganaha mar weliba ducada waa midda ugu weyn oo muslimiin maamulka islaamiga ee degmada buuqa qable ayaa dowlaad aqoon kororsi u qabta bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoostaga guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu